waxaan taaganahay isbitaal banaadir oo xalay fiidkii dib qabsaday maqaasinkii weynaa ee daawada ee keydka carruurta ou yiillay waa ogsoontihiin waddankayna isbitaalladii waa ku yaryihiin isbitaallo kow iyo labo ayaa waxaa lagu daaweeyaa carruurta iyo haweenka isbitaalkii banaadir oo marka qaybtaas mas-uulka ka ahaa ama inta badan ilmaha carruursa la keeni jiray daawooyinkii keydkaa halkaanay ku basbeeleenay ku gubteen sidaas si la mid ayaa isbitaal madiina isagana xalay u gubtay saalo weliba ay dad jiifeen ayaa ku gubatay iyaduna saqdii dhexe eeda siddeed sax habeennimo waa loo soo gurmaday ayagana waa la demiyey debkii dowladda hoose iyo hormuud iyo buliiska iyo xala waa la iskaashaday kanna waa la demiyey isagoon sii fidin kaasna waa la demiyey